wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda adra iyo waash ayaa magaalada baydhabo ku qabatay shir muhiim ah oo ay isugu yimaadeen daneeyayaasha arrimaha biyaha faayo dhowrka iyo nadaafadda waxaa ka qeyb galay furitaanka shirkan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee koonfur galbeed soomaaliya madax ka socotay labada hay-ad adra iyo waash iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee koonfur galbeed soomaaliya agaasimaha waaxda biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee koonfur galbeed soomaaliya mudane liibaan axmed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey ujeedka shirka magaalada baydhabo sidaad ujeedeen waxaan u furmay shir aanu kaga hadlaynay baahiyaha dhinacyada biyaha nadaafadda iyo fayadhowrka degmada baydhabo shirkan waxaanu ku casuunay oo isugu yimid wasaaradaha caafimaadka wasaaradda waxbarashada maamulka degmada baydhabo tiimka socda sidoo kale qaybo ka mid ah hay-adaha nagala shaqeeya dhinacyada nadaafadda iyo fayadhowrka iyo biyahaba ka howlgalaya guud ahaan deegaanada koonfur galbeed shirkan ahmiyadda aanu ku saaraynay ama waxyaabaha aanu diiradda ku saaraynay in looga hadlo oo lagu falanqeeyo waxay ahayd oo aanu dabcan usoo qaban qaadanay maanta in kulankani ama isu imaatikani u dhaco baahiyaha ka jira degmada baydhabo iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed ee la xiriira dhinacyada biyaha nadaafadda iyo faydhowrka inaanu wixii caqabadaa ama baahiyaha markaas taagan aynu kusoo bandhigno sidoo kalena waxyaaba ahmiyadda nooleh ee aanu rabno in maaragtay si deg dega looga jawaabo laftigoodana aan halkaas ku muujino cid walba halkaan timid oo ka mid ah partners ilaa sagaal hay-adood gaaraya oo nagala shaqeeya dhinacyada biyaha iyo nadaafadda iyo faydhowrka iyo wasaaradaha caafimaadka waxbarashada maamulka degmada iyo wasaaradda biyuhu waxay kusoo bandhigi doonaan baahiyaha ka jira halkaasna waxaan jeclaan doonaa inuu kasoo baxo haddii la yar ama jecelnahay xoog iyo war dhammaystiran oo ah baahiyaha taagan ee halkaa lagu soo bandhigo see wax uga qaban karnaa si degdega annagoo wada jirna sidoo kale ahmiyadda shirku waxay tahay inaan xoojino wada shaqaynta ka dhaxaysa dhinacyada ka wada shaqaynaya arrimaha wooshka la xiriira oo dhammaan inta halkaan iskugu timid waxay qeyb ka yihiin hay-adihii nagala shaqaynayay iyo wasaaradihii dabcan iyo maamulkii degmada oo dhammaantood qeyb ka ah markaynu ka hadalno washington schools ama health facilitieska siday yihiin xaaladahooda ama biyaha baahiya dhinaca biyaha ka haysta laftooda si looga dabooli lahaa wax looga qaban lahaa sidoo kale dadka barakacayaasha ku nool degmada baydhabo iyo gudaha deegaanada kale koonfur galbeed laftooda sidee wax u gaarsiinaa baahiyaha ka taagan biyayarida sidoo kale saan xal ugu heli lahaa in kaabanka adc oo biyayari badana ay soo wajahdo oo anugnahay caqabada ama challengeska xaafadahaas ka jira laftigeeda sidaan u xalin lahayn oo xakamayn lahayn hay-adahaas aan kasoo qayb galay iyo dhammaan wasaaradaha tiimka ka socda uga mahad celinaynaa wada shaqaynta wanaagsan ee markay noqoto dhinacyada biyaha iyo nadaafadda iyo fayadhowrka sida wanaagsan ay noola shaqeeyaan shirkan ayaa wuxuu muujinayaa dadaalada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu jirto sidii loo heli lahaa biyo nadiifa nadaafad iyo faayodhowr waara